بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaa xalay waktigu inaga dhammaaday inakoo mas'aladii muwaalaadka wadna marka khulaasada mas'aladaasi waxay tahay aayaddii u dambeysay laa tajidu qawman yuuminuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah walaw kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw cashiiratahum ila aakhiri alaaya waxaanu tilmaannay horta awalan waa qabla kulli shay cilaado oo loo hiiliyo oo la soo dhawaysto xigto laga dhigtaa waa muxaram taasi waa cumuuman xidhiidh gaal oo dhammi waa muxaram waana min kabaa'ir dunuub laakiin waxaanu nidhi min almuwaalaati maa hiya mukafira muwaalaadkii waxaa ka mid ah mid waxa weeyaan mukafiro ahoo qofku xerada islaamka uu kaga baxayo iyo mid aan mukafiro ahayn oon xerada islaamka lagaga baxaynin laakiin iyada lafteedu dee ma sahlane min kabaa'ir dunuub ah waxaynu nidhi haddii muwaalaadka xidhiidhintan gaalka la xidhiidhinayo qofku hadduu u xidhiidhinayo gaalnimadiisa oo uu jeclaado lidiinihi oo uu jeclaado gaalku inuu gacanta sare ka helo islaamka oo libinta isagu u helo hadda u fiirso hadduu qalbiga ka jeclaado kufaarta iyo gaalada likufrihim wa diinihim gaalnimadooda iyo diintooda hadduu u jeclaado iyo iyagu inay muslimiinta ka guulaystaan taa hadduu jeclaado maxabada qalbigaa uu ku dhaco taasi markaa waa kufrun akbar mukhrijun min almilla laakiin waxaynu nidhi haddii qofku gaalada u xidhiidhinayo liamrin dunyawiyin arrin adduunyo uma xidhiidhinayo diintooda mana jecla iyagu gacanta sare inay helaan qalbigiisa iimaankii iyo diintii baa ku jirta oo kama jecla iyaga laakiin daahirka wuxuu u muujisanayaa xidhiidhin iyo muwaalaado waxaanu ugu muujinayaa taa amar adduunyo oo wuxuu isleeyahay ama dheef adduunyo ka hel oo xoogaa daraahim iyo lacag ama waxauu isleeyahay saynu hore u tilmaannay sida xukaamulmuslimiin ay u badan yihiin kursiganuu u baqayaayo wuxuu gaalka dabada u gelinayaa kursiga aad ku fadhidi hadda waa arrin adduunyo marka umuurta noocaasa hadduu qofkii muwaalaadka u sameeyo ma gaaloobayo kaafir ma aha waa muslim laakiin wuxuu noqonayaa faasiq la yimid kabaa'ir dunuub waana halkaynu nidhi halka inta badan dad badan ay ku khaldamaan dadka xukaamulmuslimiin intay dabada ka maraan dhammaantood wada gaalaysiiya dee muwaalaadkii ma kala saarayaan oo takfiir mutlaqay ka aamineen waana faham khaldan oo aan ahayn fahamkii ahlu sunnaha fahmu lkhawaarijaas walidaalika muwaalaadkaas waxaa culimada qaarkood ka cabiraan yacni muwaalaadka qismiga mukafirka attawalli ayay ka cabiraan oo iyagoo daliishanaya waman yatawallahum minkum fainahu minhum oo tawalligaasi waa si dhammaystiran buu uga weli yeeshay oo qalban waqaalaban gaal buu kala socdaa waxa weeyaan tan kale een mukafirka ahayna waxa weeyaan almuwaalaat ayay ka cabiraan taa laakiin mukafirka attawalli ayaa ahlucilmiga qaarkood ay ku tilmaamaan oo ay ka cabiraan marka khulaasadu waxay tahay intaasina ay mukafir tahay tanna aanay mukafir ahayn haddaynu laba daliil usoo kala qaadano muwaalaadka mukafirka ah muwaalaadka nooca mukafirka atawali dee aayaddan qur-aanka u daliila waman yatawalahum minkum fainahu minhum yani inuu la mid noqonayo uu gaaladii la macyahay noocan kaleen mukafirka ahaynna waxaa daliilo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kariimka ah wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waxay ahlulcilmigu tilmaameen dadkii loogu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu bismi aliimaan waxaa ka mid ahaa kuwa gaalada siiye nooc muwaalaada oo xidhiidhinta ah haddana yaa ayuha aladiina aamanuu baa la yidhi kafaruu lama odhan dee waxaa ka mid ah saxaabigii sharafta badnaa ee xaatib ibnu abi baltaca saxaabigaas waxa uu sameeyey nooc muwaalaada oo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo doonayay inuu ku duulo maka ayaa intuu warqad qoray wuxuu mushrikiintii maka uga warramay arrinka nebi maxamed damacsan yahay oo wuxuu yihi wuu idinku soo socdaa rasuulkiiyo ka ololaystoo ka diyaargarooba dabadeed nebiga waxyi baa loogu sheegay inuu arrintaa xaatib sameeyey waxyi ayaa loogu sheegay weliba dumarkii waxa weeyaan warqadda loo dhiibay iyo halkii ay marayeen iyo wixii oo dhan nebiga inta la ogeysiiyey ayuu saxaabadii u diray dabadeed bartii uu nebigu u sheegay ilan waxyi baa loogu sheegay markay joogaan ee ay waxa weeyaan ay ruuxii dumarka aan la kulmeen ay yidhahdeen soo saar warqadii waxba ma haye bay tidhi wallaahi lanulqiyana iyaabaka aw latukhrijana alkitaab maryaha lagaa dhigi bay yidhahdeen ama warqadaad sidaad iska keeni waayo dee rasuulku been ma sheegayo waa waxyi wuxuu ku hadlaya marka timaheeda dhexdeeda ayay ka soo saartay warqadii waxaba ku yaala oo warqad ka socota xaatib ibn abi baltaca ilaa naasin min almushrikiina bimaka oo yukhbiruhum biamri rasuuli illah arrinku rasuulku damacsan yahayna uu uga warramayo dabadeed cumar ibn khaaab waxa uu yihi dacnii ii ogolow rasuulkii allow aan qoorta ka jaree munaafiq buu noqdee nebigu wuxuu yihi ukaadi xaaib wuxuu weydiiyey maa xamalaka calaa haada maxaa kugu xambaaray xaaib wuxuu yihi rasuulkii allow wallaahi riddo iyo kufri umaan samayn iyo jacayl gaalo laakiin asxaabtaada mid walba reema ka gacan buu ku lahaa iyo garasho wixii masaalix iyo ehel iyo awlaad u joogta loogu ilaalinayo marka la galo laakiin anugu waxaan ahaa qof aan maka wax gacana iyo wax macrifa iyo wax garasho a ku lahayn dabeed markaa waxaan damcay inaan mushrikiinta agtooda gacan ku yeesho ay ku badbaadiyaan ehelkayga oo gacantaasina ay noqoto dee warka aan u sheegay inay ii sababto inay iyaguna waxa weeyaan ehelkayga iyo dadkayga ay nabadgeliyaan marka xaatib muxuu caddeeyey arrinta gaalnimo iyo jacaylkeed inaanu u samayne arrin adduunyo oo ah inay mushrikiintu ku nabadgeliyaan dadkiisii marka warkaa uu sheego dabeed nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi run buu sheegay farahana laga qaaday dee muwaalaadku dhammaanteed hadday gaalnimo tahay oo muwaalaad kasta lagu gaaloobayo dee waxa weeyaan nebigu wuu ku gaalaysiin lahaa loogumana cudurdaareen laakiin waxaa loogu cudurdaaray waayo muwaalaad kastaa mukafir ma aha oo hadday liamrin dunyawiyin tahay waa min kabaa'iri dunuub faasiq baanu noqonaya laakiin ku gaaloobi maayo laakiin hadday tahay lidiinihim oo qalbiga uu ka jeclaaday uu doonayo inay iyagu gacan sarreeyaan dee waxa weeyaan taasi waa mukafir marka masalada muwaalaadku labadaa qismi ayay leedahay qofka daalibulcilmiguna labadaa waa inuu kala ogaado oo yacni guud ahaan wada mukafir aanu ka dhigin قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وحو الشيخ يلي عليه رحمة الله اعلم وحد أغاتاه أرشدك الله إلهي هكوها نونية لطاعته إلهي طاعدي سهكوها نونية وحد أغاتاه أن الحنيفية إن دينت إسلامك إيه توصليه millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisii iyo diintiisii ahayd hee an tacbud allaha inay tahay alla inaad caabuddo waxdahu keligii marka anna khabarkeedii an tacbud allaha weeyaan ay cibaadat llahi waxdah oo millata ibraahiima ku bayaami ama ka bedel iclam waxaad ogaataa arshadaka allahu ilaahay ha kugu hanuuniye liaacatihi aacadiisa allaha kugu hanuuniye waxaad ogaataa ana alxaniifiyata in diinta toosan yacni alxaniifiya waxaa la yidhaha waa almilla almaa'ilatu can ashirk almabniyatu cala alikhlaasi lilahi waxdah sida ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah uu ku sharaxay kitaabkiisa sharxu halaatat lusuul wuxuu yidhi xaniifiyada waxaa looga jeedaa diinta ka soo leexatee ka soo baydhay shirkiyaadkii ee ku dhisan in ilaahay loo baraxtiro cala alikhlaasi lilahi waxdah taasaa loo jeedaa aslulxanafna luqada carbeed waxaa la yidhaha almayl leexashada marka ibraahim xaniifa musliman waxaa loogu sifeeyey cid kastoo diintiisii iyo ikhlaaskii iyo tawxiidkii uu ku sugnaa ka daba qaadata waxaa xaniifan loogu sifeeyey waayo de waa maa'ilun can ashirki ila atawxiid weeyi oo ibraahim kaana maa'ilan can ashirki ila atawxiid ama adiyaantii kale baatilka ahayd buu ka soo leexday oo diintii xaqa ahayd buu usoo leexday millada nebi ibraahim marka calayhi salaam waa millatu jamiici alambiyaa oo ah cibaadat llahi waxdah ilaahay keligii in la caabudo oo sharcigiisa lagu caabudo oo dee ambiyada iyo rusushu sharaa'icda ayay ku kala duwanaayeen oo nebi walba sharci buu dee ayaa loo waxyooday laakiin asalka diinta aslulmilla oo tawxiidu rabbi alcaalamiin ah waa diinu jamiici alambiyaai warusul way ka midaysnaayeen waana millatu abina ibraahim waana millatu jamiici alambiyaa waana millatu nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam sheekhu sidaad arkaysaan had iyo jeer awaamirta uu bixinayo iyo daalibucilmiga marka uu khayrka iyo wanaagga farayo duca ayuu u raacinaya sida xalay baynu soo tilmaannay waana ariiqa culimada rabbaaniyiinta lagu yaqaan raxmadda iyo ducada iyo lutfiga iyo dabacsanaanta arshadaka allahu liaacati aacadana waxaa la yidhaha muwaafaqat lmuraad ficlan lilma'muur wa tarkan lilmaxduur yacni aaaca waxaa la yidhaha waa muwaafaqat lmuraad waxa lagaa doonayo od waafaqdo ficlan lilma'muur wixii lagu faray adoo samaynaya wa tarkan lilmaxduur wixii laguu diidayna ka dhurkayuu isaga tegaya hadihi hiy aaca waxay ka soo horjeedaa daacisyaanka oo yani waxa weeyaan inaad amarkiina qaadan weydo wixii laguu diidayna ad waxa weeyaan samayso waa macsiya laakiin aacadu waa muwaafaqat lmuraad ficlan lilma'muuri wa tarkan lilmaxduur iclam waxaad ogaataa arshadaka allahu ilaahay a kugu hanuuniye liaacatihi aacadiisa ee ana alxaniifiyata in diinta toosan ee ikhlaaska ku dhisani millata ibraahiima ee nebi ibraahim diintiisii ihi hee an tacbud allaha inay tahay haddaad ku bayaabiso ama ana alxaniifiyata inay tahay yani diinta toosani millata ibraahim nebi ibraahim milladiisii inay tahay haddaad ka bedesho maxay khabarkii waa an tacbud allah an tacbud allaha inay tahay inaad allah caabuddo waxdahu xaal uu yahay keligii ay munfarida mukhlisan xaal aad u barax tirayso lahu alleh addiina ay aaca adoo daacadaada iyo cibaadadaada u barax tiraya oo axad kale aan ku lamaanaynayn cibaadadu marka mafhuumkeeda khaaska ah ama mafhuumka caamka horta waa atadallulu lilahi maxabatan wa tacdiima in ilaahay subxaanahu wa tacaala laysu dulleeyo laysu dhuldhigo iyadoo la jecel yahay lana weyneynayo bificli awaamirihi waijtinaabi nawaahiih adoo wixii uu ku faray falaya wuxuu kuu diidayna isaga tegaya laakiin mafhuumka khaaska cibaadadu leedahay waa ka sheekhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah uu ku tilmaamay alcibaadatu ismun jaamicun likulli ma yuxibuhu allah wayardaah min alaqwaali waalacmaali aldaahirati waalbaatina cibaadadu waa magac kulmisanaya oo koobsanaya wax alla waxa alla uu jecelyahe uu raallida ka yahay ee aqwaasha iyo acmaasha ah teeda muuqata iyo teeda qarsoonba sida kalkhawf walkhashya waltawakul walsalaa walzakaa walsiyaam wagayri dalika min sharaa'ic alislaam yacni cabsidii iyo rajadii tawakulkii salaadii zakadii soomkii acmaasha qalbiga ah sida khashyadii iyo tawakulkii iyo iyo acmaasha daahirka aba sida waxa weeyaan salaadii iyo iyo waxa weeyaan zakadii iyo acmaasha la midka ah marka tacriifkaasi wuxuu yacni tusinayaa cibaadadu sida caadada dadku ay u badan tahay inaanay ahayn oo keliya dee soomkiiyo salaadii iyo zakadii iyo xajka laakiin acmaal iyo aqwaal dhammaan wax alle waxa ilaahay loogu dhowaadaa inuu soo hoosgelayo ismu lcibaada ikhlaaskana waxaa la yidhaha atanqiya sifayn yacni ikhlaasu shay waa tanqiyatu in la sifeeyo waxaana loo jeedaa an yaqsuda almar'u bicibaadatihi wajha allah inuu ruuxu cibaadada alle uu caabudayo uu la qasto ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii oo dan kale aanu ku doonin wabidalika kaasi oo ah diinta xaniifiyada ee toosan oo cibaadatullaahi waxdah wabidaalik taasi oo ah in ilaahay keligii la caabudo hadihi alxaniifiya millata ibraahim ayaa amara allaahu ilaahay u faray jamiica annaas dadkoo dhan oo wakhalaqahum u abuuray laha iyada cibaadada khaaliska ah kamaa qaala allahu siduu alla u yidhi tacaala korreeye wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu ljinna jinka umaan abuurin iyo walinsa insigaba ilaa liyacbuduunii inay anigoo keliya i caabudaan oo ay keliyeeyaan mooyaane wax kalaba umaan abuurin macnaha hadafka iyo haayada keliya jin iyo insi loo abuuray waa cibaadat ullaahi waxdah waxa uu sheekhu yidhi wamacnaa yacbuduunii yacbuduunii macnaheeduna waxa weeye yuwaxiduunii inay aniga i keliyeeyaan oo cibaadada ii gaar yeelaan macnaha cibaadadu wuu inoo soo horomaray dee khaas iyo caambe eh laakiin iminka cibaadada wuxuu tawxiid ugu fasiray sheekhu si aynu u ogaano inuu tawxiidku ka mid yahay min macna alcibaada macaanida cibaadada ayuu tawxiidku ka mid yahay wailaa dee cibaadadu acamu min dalik way ka caamsan tahay laakiin tawxiidkuna wuxuu ka mid yahay min macaani alcibaada oo waxa weeyaan ilaa liyacbuduuni ay yuwaxiduuni yacni umaan abuurin jin iyo insi inay aniga i keliyeeyaan oo i waxidaan mooyaane oo cibaadada ii baraxtiraan waxa uu sheekhu yidhi wa acdamu maa shayga ugu weyn ee amara allaahu ilaahay oo amray bihi maaga atawxiidu weeyi wa acdamu maa shayga ugu weyn ee amara allaahu bih ilaahay dadka uu faray التوحيد وتوحيدك وهو توحيد كنا إفراد الله إلهي أو لقوك لي بالعبادة عبادته وعو شيخ تلمامي أنا ركوقوين يا أدو مدي سأل الله فرئين يهي توحيدك وهو حق الله على عبيده كما في حديث معاذ في صحيح البخاري وأنا حق إلهي أدو مدي سكليه والنبي صلى الله عليه وسلم وكن معاذ كلها تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم ورسولك يقول مركا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا التوحيد ومصدر وحد يوحد توحيدا إريق توحيد وحويا فعلك وحد ومعنيس يهيو كليي مصدر كيسي وي ومصدر كي وحد يوحد توحيدا مركا كليين وي إلهي لكليين شيخ وحو توحيدك كتعريفي إفراد الله بالعبادة إن إلهي عبادة لغو كليي سيداد أركيسانا waa nooc min anwaaci tawxiid ama qismi min aqsaami tawxiid oo tawxiid luluhiya ah marka tacriifka noocaas oo kale waxaa la yidhaha waa tacriifu shayi bibacdi afraadih liahmiyatih waa shayga oo lagu tacriifiyo afraadda soo hoosgelaysa wax ka mid ah ahmiyadda uu fardigaasi leeyahay dartii macnaha tawxiidku waa saddex tawxiid aluluhiya tawxiid alrububiya tawxiid alasmaa'i waasifaat marka saddexdii qismi ee tawxiidku lahaa mid ka miduu ku tacriifiyo tawxiidkao dhan buu ka dhigay oo tawxiid ululuhiyi ah sababtuna waxay culimmadu ku tilmaameen waxa weeye tawxiidkan tawxiid ululuhiya ahmiyadda uu leeyahay darteed iyo waliannahu yatadamanu tawxiid arububiya wa tawxiid alasmaai wasifaat waxa kaluu keensanaya oo soo hoosgelaya tawxiidkii rububiyada iyo kii asmaa wasifaatka labadiiba marka muhimadda ugu weyni waa kan tawxiid ululuhiya ee sheekhu uu ku tacriifiyey waana kii macrakada iyo dagaalku ay ku dhex mareen bayna alambiyaai wa aqwaamihim ambiyadii iyo aqwaamtii loo diray waxay ku dagaalameen ee seefaha galka looga siibay ee dhiiggu u daatay ee loo kala hijrooday ee mufaasaladu u dhacday bayna alfariiqayn bisababi tawxiid aluluhiya buu ah oo dee rubuubiyadan mabay diidanayn walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah laakiin kay diideene loogu taag waayey ay yidhaahdeen sida ilaahay kaga warramay ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab kaa uluuhiyadu ahaa marka calaa kullin tawxiidku kan oo keliya ma aha laakiin kan wuxuu ugu tacriifiyey ahmiyadda iyo muhimadda dheere uu leeyahay iyo labadii kaleba inay soo hoosgelayaan oo ay waxa weeyaan uu tadmiinsanaya ama uu xambaarsan yahay oo uu kan waxa weeyaan ku hoos jira labadii kale waxa uu sheekhu yidhi markaa wa acdamu maa amara allahu bihi tawxiidu waxa ugu weynay ilaahay dadka uu faray waa tawxiid wahuwa isagu ifraad ullahi bilcibaadati waa ilaahay oo cibaadada lagu keliyeeyo marka dee tawxiid rububiyana waa soo hoosgelayaa oo ifraad ullahi biafcaalih kaalkhalqi waalrisqi waalixyaai waalimaatati waatadbiir in ilaahay lagu gaar yeelo afcaashiisa isaga yacni u gaarka ah sida abuurista arsaaqidda noolaynta dilidda iyo maamulka kownka oo dhan sidoo kale tawxiid alasmaa wasifaat ayaa soo hosgelaya oo ah inaynu ilaahay ku magacowno bimaa samaa bihi nafsahu aw samaa bihi rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam inaynu ilaahay ku magacowno waxa ilaahay naftiisa uu ku magacaabay ama rasuulkiisa uu ku magacaabay waayo asmaada ilaahay waa tawqiifi hiya mawquufatun cala sharci ninba wuxuu doono uguma yeedhi karo wa an nasifa allaha bimaa wasafa bihi nafsahu aw wasafahu rasuuluh iyo inaynu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaano waxa uu isagu naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisa uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam biduun taxriifin walaa takyiifin walaa tamthiilin walaa tashbiih yani inaynu ku tilmaano wuxuu ku tilmaamay naftiisa ama rasuulkiisa uu ku tilmaamay inakoon qaabaynayn oon waxa weeyaan u diidayn oon taxriifinayn oo waxa weeyaan aan tashbiih iyo mushaabahat lkhalqi samaynayn weeyi وأعظم ما شيء أقويني نهى أديدي ربي عنه شيء الشرك وي وحا أقويني إلهي دتك أديدي نوام حي والشرك وأعظم ما نهى عنه وحا أقويني أديدي دتك الله الشرك شرك وي وهو شرك قلنا دعوة غيره إلهي عدان هين ولا لبري ويان معه مع الله إلهي أما لا عابده had iyo jeer lafdiga ducada iyo dacwadu dee labadiiba uu ku dhacaya ducaa lmasala iyo ducaa lcibaada oo dee kala caamsan marka wa huwa shirkigu dacwatu gayrihi ilaahay cid aan ahayn oo la caabudaa la yidhaha macahu ay maca allah ilaahay lala caabudo ama lala baryo wadaliilu daliilkuna qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan korreeye wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wacbudu allah ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuda oo walaa tushrikuu ha ku lamaanaynina bihi alle shay-a waxba ha ku lamaanaynina wax yar iyo wax weyn midna waxa uu sheekhu tilmaamay maadaama tawxiidku yahay waxa ugu weynay ilaahay addoommadiisa amray shirkiga oo ilaahay kayrkii in la baryo ama la caabudo ama ilaahay lagu lamaaneeyo oo khasaaistuu alla lahaa waxa weeyaan cid kale la siiyo ah yacni shirkiguna inuu yahay markaa waxa ugu weynee ilaahay uu diiday addoommadiisa uu ka nahiyey waxaa sheekhu uu shirkiga ku tacriifiyey dacwatu gayri illaahi maca allah ilaahay cid aan ahayn oo rabbi lala baryo ama lala caabudo ayaa shirki uu ku tacriifiyey culimada qaarkoodna waxay ku sheegeen ba axsanu tacriif inuu yahay kii nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo ah ibnu mascuud markii uu rasuulka weydiiyey kamaa fi saxiix ayu dembi acdam dembigee u weyn waxau nebigu ku yidhi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay u yeesho midaad barbar dhigtood ku lamaanayso cibaadadiisa isagoo alla ku khalqay waniddu huwa anadiiru walmithlu niddigana waxaa la yidhaahdaa yacni shayga shayga la midkeed barbar dhigayso ee u dhigma dhigaalkiisa shayga shayga u dhigmeed barbar dhigayso ayaa la yidhaha anniddu marka an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay u yeesho midaad barbar dhigto ood ku lamaanayso cibaadadiisa iyadoo alla uu ku khalqay marka tacriifkaas waxa weeyaan ayaa ahlulcilmiga qaarkood ku tilmaameen inuu yahay axsanu tacriifba shirkigu inuu yahay an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak waayo khasaaistoo alla lahaayee u gaarka ahayd ayaad intaad ka qaado cid kala siinaysaa cid kale aad ilaahay barbar dhigaysa ood garab wadaa ood leedahay isagaan ubad iyo amwaal iyo oori iyo caafimaad iyo cuudba ka helaya marka waa niddi yacni cid kale ood ilaahay barbar dhigayso waxa uu sheekhu yihi faidaa qiila laka marka lagugu yidhaahdo mal usuulu usuushu maxay tahay usuushii ahalaaatu ee saddexda ahayd allatii usuushaa saddexdoo yajibu ay waajib ku tahay cala alinsaani insaanka ay waajib ku tahay macrifatuhaa barashadeedu saddexda asal ee insaanka ay waajibka ku tahay barashadeedu waa maxay haddii lagu yidhaahdo faqul waxaad tidhaahdaa macrifatu lcabdi waa addoonku inuu barto rabbahu rabbigii uu barto iyo wa diinahu diintiisa uu barto iyo wa nebiyahu nebigiisa uu barto muxamadan muxameda sala allahu calayhi wasalam taas weeye dheh sheekhu yani waxa uu soo arooriyey siiqatu su'aal mal usuul maxay tahay usuusha daalibulcilmiga marka wax loo sheegayo qaab su'aaleed in wax loogu dhigaana waa siyaabaha ay maskaxdiisu ku qabsanayso shayga ee uu ku tuntunsanayo waana hadigii nebiga ayay ka mid tahay sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa markuu wax baraayo inuu qaab su'aaleed ugu dhigi jiray oo markuu su'aalo ay yidhaahdaan allahu warasuuluhu aclam ayuu nebigu jawaabta siin jiray had iyo jeerna waxa lagu su'aalo eed garan weydo dabeed laguu sheego iyo waxa hore uun markaaba lagaaga sheego biduuni su'aal maskaxdaada way ku kala sugnaan ogyihin shayga lagu su-aaleed garan weydo ee lagu sheego waxaa laga yaabaa dib inaanay ku dhaafin laakiin shayga markiiba hore haddii lagaaga sheego adoon intibaahaaga iyo baraarugaagiiba soo jeedin inay ku weydaarataa suurtowda nabigu wuxuu saxaabada ku lahaa atadruuna ma alghiiba qaaluu allahu warasuuluhu aclam markaasuu u sheegay alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad yacni in fara badan qaab su-aaleed sunnada way ku badan tahay isagoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa weydiinaya waxaanay sababaysaa taasi dihnigii qofka wax la weydiiye mas-uulka jawaabtu inay ku sugnaato ayay sababaysaa markaa sheekhu isagoo hadigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dayanaya ayuu qaab su-aaleed usoo dhigay mal usuul maxay tahay dabadeed jawaabtii uu ku raaciyey usuulna waa jamcu aslin wahuwa maa yubna calayhi hayru kalasaasi lilbeyt yacni usuul waa asal oo la jamciyey oo waa waxa kayrkii lagu dul dhiso sida seeska guriga oo kale marka waa asaasiyaadkii diintaadii ku taagnayd weeyaan arrimahan marka waxa u yihi fa idaa qiila laka marka lagugu yidhaahdo mal usuulu maxay tahay usuushii usuushii ahalaaatu ee saddexdeeda allatii taasoo yajibu cala alinsaan insaanka ay waajib ku tahay macrifatuha barashadeedu faqul waxaad tidhaahdaa macrifatu lcabdi addoonku inuu barto weeyaan rabbahu rabbigii uu barto looma jeedo rubuubiyadiisa inuu barto waayo rubuubiyadiisa way garanayeen laakiin waxaa loo jeedaa inuu barto annahu alilaahu almacbuud uluuhiyadiisa ka xaq lagu caabuday inuu yahay inay bartaan waayo inuu yahay ka cirka iyo dhulka abuuree arsaaqa iyo koonka maamulo way garanayeen walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquulunna allah layskuma haysantaa laakiin ta barashadeeda la doonayee ay diidanaayeen waa uluuhiyada iyo inuu rabbi yahay macbuudka xaqa ah taa macnaheedu maaha rububiyada inaan loo baahnayn waa loo baahan yahay oo iyaduna waa waajib laakiin macnaha ta dooda iyo khusumadu ka dhacday ayaa tan ahayd uluuhiyada rububiyada doodu kamay dhicin marka macrifatu lcabdi rabbahu addoonku inuu barto rabbigii inuu yahay ka cibaadadiisa xaqa u leh inuu barto iyo wa diinahu diintiisa inuu barto hadda eeg diintaadu diinu taqliidiyay noqon aabbaha iyo awowgay baan ka soo gaadhay diintaada waa inaad barato oo daliil u leedahay ilan qabrigaa lagugu weydiinayaa maa diinuku maa hebel baan ka maqlaad o dhan marka wa diinahu diintiisa inuu barto weliba ha odhan anuu sideetan jir baan ahay oo carabkiiba iga weynaaday waa waxyiga shaydaanka saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim qaar baa sideetan iyo toddobaatan ba kusoo islaamayey haddana siday diinta u bartaan axaadiista nebiga iyo sunnada iyo diinta xambaarayay oo culimo noqonayay iyaga diinta loo daba fadhiisto markaa da' kuma xidhnaa daliilka barashadiisu da'daa doonto ahaw hooyo ahaw aabba ahaw carruur iyo ciroole bara diintaada innakase mujtamaca soomaaliyeed maxaa caado u ah waa da'yarta iyo dhallinyarta un dee soo maaha xalaqaadka inta u badan odaygiiyo islaanta waxaad mooddaa xilmo saaray inay diin bartaan haddaanay markoodii hore anuu ilaahay waafajin isagoo weyn inuu soo fadhiistaa way adagta laakiin waxaad ogaataa barashada diintu inaanay da' lahayn da' walba waa lagaa rabaa haddaad baran weydana qiyaamaha waa lagu weydiin usuusha diinta oo dee qabriga su-aalaha laynagu weydiinayaabay ka mid tahay man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk maxaad ku jawaabi rabbigaa haddaanad aqoon asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo xuquuqdiisa diintaada haddaanad aqoon waxa waajibka kugu ah waxa sunnaha kuwa waxa xalaasha kuwa waxa kaa xaaraansan nabigaaga maxameda haddaanad aqoon sala allahu alayhi wasalam iyo dariiqiisa iyo hadigiisiiba iyo wa nabiyahu nabigiisa inuu barto muxamadana sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed inaad barato barashadiisu waxay keensanaysaa alimtithaalu bimaa bihi allahu amar yani wax alla wuxuu alla faray ee nebigu uu la yimid inaad qaadato wuxuu nebigu diideyna aad ka fogaato waxaa kaloo keensanaysaa tasdiiquhu fima akbar wa taacatuhu fima amar nebigu wuxuu amrayna in la qaato wuxuu inoogu warramayna in loo rumeeyo oon la beensan waxau ihi faidaa qiila laka marka lagugu yidhaahda man rabbuka rabbigaa waa ayo faqul waxaad tidhahdaa rabbii rabbigay allaahu alla weeye alladii allaha rabbaanii i barbaariyey oo wa rabbaa barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiinta oo dhan binicamihi nicmooyinkiisa ku barbaariyey kaa weeyaan rabbigay wa huwa rabbigaa aniga iyo caalamkaoo dhan nicamtiisa nagu barbaariyey macbuudii macbuudkayga aan caabudayo weeyaan oo laysa lii iima sugna macbuudun mid xaq lagu caabudo siwaahu aan isaga ahayn iima sugna keligiibaa ka xaq lagu caabudo wadaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan koreeye alxamdu mahadi lilaah alle ayay u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa wa kullu maa siwa allaahi wax alla waxa alla ka soo hadhay caalamun caalam weeyi wa ana aniguna buu sheeku leeyahy anigaygana hadlaya ku jawaabaya tanina waaxidun mid baan ahay oo min dalika alcaalam caalamkaa ka mid ah ama waa ana aniguna yani qof kastoo mujiiboo dee su-aashan la weydiiye ka jawaabaya waxa weeyaan wuxuu odhanaya almujiib wa ana waaxidun min dalika alcaalam aniguna caalamkaa tirada badan ee ilaahay khalqay mid ka mid un baan ahay sheekhu markaa wuxuu tilmaamay haddii lagu weydiiye man rabbuk inay jawaabtu tahay rabbiy aladii rabbaanii warabba jamiica alcaalamiina binicamih tarbiyat llah licibaadih tarbiyada ilaahay addoommadiisa u barbaarinayo waxay u qaybsantaa tarbiya caama wa tarbiya khaasa altarbiya alcaama wa tarbiyatuhu lijamiici alkhalq liannahu khalaqahum warazaqahum wahadaahum lima fiihi masaalixuhum rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa yacni tarbiyada caamkii waxa weeye ta khalqiga oo dhan koobsanaysa dad iyo duunyo gaal iyo muslim oo ah inuu makhluuq oo dhan ilaahay nicmadiisa ku barbaariyey oo uu abuuray oo uu arsaaqay oo weliba uu tusuu ku hanuuniyey waxa dantooda iyo maslaxadooda ku jirto xataa xoolaha neefka xoolii mar alla markuu dhasho waxa weeyaan candhada hooyadii buu qabsanaya ilmihii yaraa waxaad arkaysa isagoo naaskii hooyadii markiiba ee waxa weeyaan qabsanaya Ba- xooluhu iyagoo xoola ah ayaa haddana wixii dhibo iyagoo ka baydhaya aad arkaysa wixii dheeftooda hana waxa weeyaan ku baydhaya markaa tarbiye caam ah in khalaa'iqdoo dhan ilaahay ku hanuuniyey masaalixdooda markuu abuuru arsaaqay tarbiyada khaaska ihna waxa weeye tarbiyatu liawliyaa'ihi bitawfiiqi lima fiihi khayru aakhiratihi tarbiyada ilaahay yani khaaskii awliyadiisa iyo addoommadiisa uu siiyena waxay tahay waa in ilaahay addoommadiisa mutiiciinta isaga adeecay uu waafajiyey waxa khayrkoodu ku jira if iyo aakhiraba lima fiihi khayruhum fii dunyaahum wa ukhraahum ayuu ilaahay waafajiyey marka tawfiiqdaa khaaska ah ee waxa weeyaan adduunyadooda iyo aakhiradoodaba waxay ku hagaagaysa ee khayr iyo wanaaga u waafajinaya waa tarbiya khaasa addoommada ilaah iyo awliyadiisa ilaahay u siiyo marka labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala labada tarbiyaba addoommadiisa waa u sameeyey taa caamka ah ee laga faidaa qiila laka man rabbuka marka lagu yidhaha rabbigaa waa ayo faqul waxaad tidhahdaa rabbi rabbigee allahu alle weeye alladii allaha rabbaani igu bar- barbaariyey oo wa rabbaa barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiinta oo dhan binicamihi nicmooyinkiisa ku barbaariyey wa huwa rabbigaasi macbuudii kaan caabudayo weeyaan macbuudkayga oo laysa lii iima sugna macbuudun mid xaq lagu caabudo oo siwaahu aan isaga ahayn halkani waa min baabi alilzaam oo sheekhu wuxuu ku laaziminayaa qof kasta oo rabbinimada ilaahay qira cubuudiyadiisana inuu qiro oo mar haddaad tidhi waa rabbiga i barbaariyey ee caalamiintao dhan rabbi u ah inuu macbuudkaaga yahay inaad qirtana waad ku khasban tahay inaad mucaanado iyo madaxadayg la timaada mooye oo dee kaa caalamkao dhan barbaariyey cibaadadoodana isaga xaq u leh wadaliilu qowluhu tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahadi lilaahi allah ayuu sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbiga u ahaa isagaana cibaadadooda xaq u leh oo almacbuudu bixaqin huwa xamdiguna waa wasfu lmaxmuudi bilkamaali maca almaxabati waaltacdiim allaha la waxa weeyaan loo mahadnaqayo ee la ammaanayo waa tilmaan lagu tilmaamayo kamaal iyo dhammaystiran min kulli wajhin iyadoo la jecel yaho la weyneynayo marka mahad iyo ammaan oo dhani mutlaqan ilaahay bay u sugan tahay wa kullu maa siwa allaahi caalamun wax alla waxa alla ka soo hadhay waa caalam wa ana waaxidun min dalika alcaalam wa ana aniguna waaxidun mid baan ahay min dalika kaa ka mid ah alcaalam ee caalamka ah ama qof uun ama makhluuq caalamkaa ballaaran ka mida ayaan ahay faidaa qiila laka marka lagugu yidhaahdo bima carafta maxaad ku aqoonsateed ku baratay rabbaka rabbigaa faqul waxaad tidhaahdaa biaayaatihi aayaadkiisaan ku gartay oon ku aqoonsaday iyo wa makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa uu abuuray wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa aan ku aqoonsaday astaanta iyo calaamadda u ana waxaa ka mid ah alleylu habeenka iyo walnahaaru maalinta iyo washamsu cadeeda iyo walqamaru dayaxa wa min makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa waaweyn ee rabbi abuurayna waxaa ka mid ah alsamaawaatu samooyinka asabcu ee toddobada ah iyo waalaruuna dhulalka asabca- asabcu ee toddobada ah iyo waman fiihinna dhexdooda wixii ku abuuran ee ku sugan cir iyo dhulba iyo wamaa baynahumaa inta labadooda udhaxaysa cirarka iyo dhulalkaba waxa weeyaan wax alla wixii makhluuq ku sugan weeye waayo wuxuu sheekhu tilmaamo uu yidhi haddii lagu yidhaahdo markaad rabbigaa tidhaahdo rabbiy allah alladii rabbaanii warabbaa jamiica alcaalamiina binicamihi haddii lagu yidhaha oo rabbigaa inuu kaa yahay maxaa u daliileed ku aqoonsatay waxaad tidhaahdaa waxaan ku aqoonsaday biaayaatihi wa makhluuqaatihi horta aayaadkiisaan ku aqoonsaday aayaadku waa laba aayaat ullaahi alkawniya iyo aayaat ullaah altanziiliya aayaadka ilaahayee kawniga ahoo waa makhluuqaadka cirka dhulka buuraha badaha togaga yacni dad iyo dunyaba makhluuqaadku ilaahay abuuray oy ugu horeeyaan makhluuqaadka waaweyn sida cirarka iyo dhulalka iyo badaha iyo buuraha yacni kuwa waxaa la yidhaha aayaad kawni ah oo waa aayaadka yacni qofku uu ka arkayo calaa safaxaati lkown haddaad cirka eegto haddaad dhulka eegto haddaad u fiirsato waxa ilaahay dhex dhigay waa aayaatullahi alkawniya qaybta labaad ee aayaadka la yidhaahdo waa alaayaat tanziiliya aayaadka alla uu soo dejiyey oo aayaadka alla uu soo dejiyena dee waa waxyigii waxa weeyaan rusushiisa uu soo dhiibay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qur'aankii waxyigii uu ku soo dejiyey waa aayaadka tanziiliga ah ee qur'aanka aynu ka akhriyano makhluuqaadkiisuna waa kuwa ballaaran aynu tilmaanay marka aayaadku labadaaba way koobsanayaan labadubana waxay astaan iyo calaamad u yihiin rabbi subxaana oo ilaahay baa lagu aqoonsadaa oo qur-aanka haddaad kala bixisana aayaadka ilaahay kusoo dejiyey waxay daliil u yihiin rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay waxa uu khalqay iyo ilaaha koonka sidaa uu abuuray ee sidaa u qurxiyey inuu yahay ilaaha keligii mutaysta cibaadadeena makhluuqaadka oo keliya haddaad u fiirsatana ood cirka eegto ood dhulka eegto ood buuraha eegto ood badaha eegtana waxaad u deliishanaysaayo calaamad u tahay ilaahay waxaa ad arkaysa abuuray inuu isagu yahay ka waxa weeyaan cibaadadeenna xaqa u leh ayaad u aqoonsanaysaa shaacirku waa kila wafii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu shay walba waxa ku sugan astaan iyo calaamad ku tusinaysa ilaahay keligii inuu yahay waaxidun laa shariika lah geedka iyo dhagaxa badda iyo buurta cirka iyo dhulka makhluuq kasta aayad baa ku sugan ku dhawaaqaysa ana allaha waaxidun laa shariika lah yacni caqli fayow oo caafimaad qaba haddaad ku eegtood ku fiiriso labadan la ysku cadfay biaayaatihi wa makhluuqaatihi haddii biaayaatihi la yidhaha waa aayaadka tanziiliga oo qur'aanka ah wa makhluuqaatihi markaa waa cadfu lmuhaayara oo isna wuxuu tusinayaa aayaadkii kale kawniga ahaa laakiin haddii la yidhaha biaayaatihi labadii nuucba way soo gelayaan tanziiligii iyo kawnigiiba wa makhluuqaatihi wuxuu noqonayaa markaa min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam khaas caam lagu cadfay oo iyadoo labadiiba ay biaayaadkii soo guda galeen ayaa haddana gaar ahaan makhluuqaadkii loo daba dhigay oo ka mida un dee aayaadka kawniga ah ibn اlqayimna alayhi raxmat اllah kitaabkiisa alfawaa'id صafxada sideed iyo labaatanaad wuxuu yidhi الرب يدعو عباده في القرآن إلى معرفته بطريقتين هما النظر في مفعولاته والنظر في الآيات المسموعة إلهي wuxuu addoommadiisa ugu yeedhayaa fi lqur'aan inay aqoonsadaan oy bartaan laba dariiqana ku bartaan kow annadaru fii mafcuulaati waxyaabaha ilaahay u khalquu abuuray inay u fiirfiirsadaan oy ku waantoobaan ay wax ku qaataan oy ogaadaan ilaaha waxaan abuuray yacni ficilkan iyo khalqigani wuxuu daliil u yahay khaaliqii abuuray waxaanu kugu hogaaminayaa keligii inaad caabudo iyo wannadaru fi laayaati almasmuuca oo qur-aankii ah inaad u fiirfiirsato aayaadka masmuucee la maqlayo والدليل دليلكna qwluهu taعaaلى hadalku alla yidhiba weeyaan وmin aayaatihi الleyl والنahaar والشhamس والqmر waxaa la yidhaha alaaya hiya alcalaamaةu calى الشhay aayad haddaad maqasho waa astaanta shayga lagu aqoonsado marka وmin aayaatihi waa calaamadaha iyo astaamaha waaweyn ee ilaahay ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa lagu aqoonsado ee loo deliishado weeyi وmin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah calaamaadka waaweyn ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa waxaa ka mid ah alleylu habeenkii iyo wanahaaru maalintii iyo washamsu cadeedda iyo walqamaru dayaxa cadeeddaa soo baxaysa ee dhacaysa cidan la cid shidaalkaa weydiinaysa iftiinkaa maalin oo dhan aad u taagan tahay yacni waxay daliil u tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa dayaxa habeenkii lagu gudayaad ku soconayso waxa uu rabbi yidhi laa tasjuduu ha u sujuudina lishamsi cadeeda iyo walaa lilqamari dayaxa toona wasjuduu waxaad u sujuudaan lilaah alle u sujuuda alladii allihii khalaqahunna iyaga abuuray ha kuwani waa makhluuqaade khaaliqii abuuray u sujuudo caabuda in kuntum haddaad tihiin iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaya iyo wa qowluhu tacaala hadalku alla yidhiba weeyaan korreeye ina rabbakum rabbigiin allaahu alla weeyi alladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda arladaba fii sittati ayaamin maalme lixa ku abuuray uma stawaa dabeed ka kor noqday cala alcarshi carshigiisa ka sarreeyey kayfiyadu uga kor noqday inaku ma garanayno imaamu maalik markii la weydiiye waa kii lahaa alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waaliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca ninkii weydiiyena wuxuu yihi majliskayga ka saara maa araaka ilaa rajulun suu nin xun baa tahe marka istiwaau llaahi calaa carshi waa inuu ka sarreeyo laakiin kayfiyada iyo sifada iyo qaabka laguma dirinaha gudagelin mana garan kartid waayo waxa weeyaan alraxmaanu cala alcarshi istawaa ay calaa wartafac kama fi lbukhaari macnaha wuu ka kor noqday weyi uma stawaa dabeed alla wuxuu ka kor noqday cala alcarsh carshigiisa ayuu ka kor noqdo wuu ka sarreeyaa yuqshi waxa uu ku dadaa rabbi alleyla habeenkii annahaara maalintii ayuu ku dadaa o sida iftiin maalimeed loogu jiro ayaa mugdiga habeenkii imanaya suu iftiinkii zuulaya oo madow usoo gelaya marka habeenkii ayaa dabool dadayo kale ku noqonaya sidii go' la saaray yugshi leyla anahaar habeenka ayaa ilaahay maalintii ku dadayaa markaasaa iftiinkeedii intuu baxo madowgii habeenku soo gelaya yatlubu xaal uu dalbaya habeenkuhu maalinta xafiifa ee alaban xafiifa doonis degdega uu dalbayo halkan ilaahay wuxuu tilmaamay uun in habeenka uu maalinta ku dadayo oo habeenkii maalinta uu dalbayo dalab degdega laakiin waxaa soo gelaysa waa waxay weeyaan m- macnaha waxaa lagu kaaftoomuun labadii shay mid mid ka mid ah oo waa min baab aliktifaa biwaaxidin min ashay-ayn mid un baa lagu kaaftoomay oo kii kalena wuu soo gelaya saraabiila taqiikum alxara oo kale marka sida ilaahay habeenka maalinta ugu dadayo ayaa maalintuna habeenka dee ay u dadasa oo sida habeenka aynu ugu jirno mugdiga ayaa waagii baryayaa soo maha markaasaa dee iftiinkii maalintu soo gelaya mugdigiina meesha ka baxaya marka maalinta lafteediina ay dalbaysaa habeenkii marka yatlubuhu xafiifan iyo yugshii waxa weeyaan yugshii kullu waaxidin minhuma alaakhar wayatlubu kullun minhuma alaakhar mid walba ka kale wuu dadaa waanu dalbayaa oo mid walba ka kaluu daba socdaa waanu dalbayaa si deg deg oo ka daali maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisa iyo awooddiisa iyo qudradiisa oo markuu mid soo galaba kii kalaa baxaya sidaynu habeen ugu jirno waagii markuu beriyo habeenkiibaa baxayo maalin baa soo gelaysa sidaynu waxa weeyaan maalin ugu jirno marka gobolkii dhaco maalintiibaa baxaysa oo mugdigii habeenkaa soo gelaya mid walba ka kale u dadaya oo u dalbaya yugshii waxa uu ku dadaa alle alleyla habeenkii annahaara maalintii yatlubuhu xaal uu dalbayo habeenku maalintii xafiifa ee dalaban xafiifa doonis degdeg ah oo macnaha mid walba ka kale ayuu daba socdaa oo u dadaya washamsa khalaqadii hore ku cadaf asamaawaat washamsa cadeedana alla waa ka abuuray iyo walqamara dayaxa iyo walnujuuma xidigaha musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la sakhiray oo biamri ilaahay amarkiisa lagu sakhiray amar alleh ayay ku sakhiran yihiin oy ku leeliyan yihiin oo ay waxa weeyaan ay ku socdaan alaa hooya ilahu ay lilaah alla ayaa iskale alkhalqu abuurista iyo walamru amarkaba talada iyo abuuristaba rabba iskale tabaaraka allah ilaahay waa sarreeye oo waa weynaaday allihii rabbulcaalamiin caalamiintoo dhan rabbigooda ahaa waxaa iyaduna muhiima inaynu isduu taagno alaa lahu alkhalqu waalamru waxaa gardarro ah inaad abuurkana cid siiso amarka iyo talada koonka cidda ku tasarufasana cid kale aada siiso yacni waxa weeyaan abuurka cidda iskale waa ayo rabbi soo maaha talada iyo maamulkana isagaa iskale ma suurtowdo khaaliqa cid aan ahayn baa kownka u tashata hadday tale kale jirto dee cid kale wax abuurtaa jiri lahayd soo maha laakiin ma cidaan alla ahayn baa kownkaa khalqo abuuray cidaan isaga ahaynna uma taliso alaa lahu alkhalqu waalamru marka haddii lagu yidhaahdo yacni awtaad iyo awliye iyo wadaaddo ayaa jira kownka iska maamula oo sanadkiiba mar qaaru xidho fadhiista oo go-aankay ka soo saaraan markaa kownka uu ku tallaabsanayo waxaad ogaatay inay khuraafo khuraafo tahay iyo wasaawistii shayaadiinta cid u tashata caalamkan oon alla ahayn ma jiro ilaahay siduu doonuu ka yeelaya wakaa marka waktigu uu dhammaado gebigaba cirkaa iyo dhulkaa iyo buuraha iyo badaha uu wada kharaabinayo ay isku wada faruurmayaan waayo lahu alkhalqu waalamr isagaa amarka iskale marka maadaama ilaahay uu wax abuuray isagaa taladiina leh ee uga dambee yudabiru alamra min asamaa samada ayaa maamulkiisa iyo amarkiisu uu ka socdaa oo halkaa ilaahay wuxuu ka xukmo ayuunbaa dhulkana ka dhacaya shay aan samada laga soo jarin halkan kama dhaco haddaad istidhaahda halkana wax laga xukuma waa caqiida xumo caqiidadaada markaa ilaasho warabu rabbigu huwa rabbi almacbuudu ka xaq lagu caabudo weeyi yacni rabbiga kownkan oo dhan isagu barbaariyey ee abuuray cibaadadana isagaa xaq u leh oo waa gardarra cid kale in laga siiyo wadaliilu daliilkuna qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan koreeye yaa ayuha annaas dadkiiow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigii khalaqakum idin abuuray idinka iyo waladiina kuwii min qablikum idinkaba idinka horreeyey rabbiga idinka iyo kuwii idinka horreeyeyba idin abuuray caabuda lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad ilaahay subxaanahu wa tacala uga cabsataan cabsi ilaahay iyo taqwo si aad u heshaan rabbigaa caabuda alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka alarda arlada idinka yeelay firaasha gogol wasamaaa samadana idinka yeelay binaa'a saqaf yacni dhulkii gogol buu idinka yeelay oo arladu hadday idinla dhaqdhaqaaqdo dee waa idinka arkay ilbidhiqsi hadday gilgilato kharaabka dhaca yani magaalooyin dhan baa la waayaya soo loo rogmanaya hadda waa sakanaa laga yaaba ama daqiiqada inay ahayd marka ilaahay waa ka dhulkaa xasiliyey gogashaa inooga dhigay aynu ku dul dhisanayno guryaheena aynu seexanayno ee aynu zaraceena ku beeranayno ilain haddaanay sugnayn oonay gogoli noo ahayn nololi kamay suurowdeen lagama beerteen beeraha oo guryaha lagama dhisteen oo kumaynaan dul noolaan karneen ilaahay baa inoo goglo gogol inooga dhigay samadana saqaf baa alla inooga yeelay oo waa taa inaga sarraysa waanzala rabbi waxa uu ka soo dejiyey min asamaa xagga sare oo daruurihiiya maa aabiyo asamaa waxaa loo jeedaa daruurihii waayo waxaa la yidhi kullu maa calaaka fahuwa samaa wax kastoo kaa sarreeya luqada carbeed samaa ayaa lagu magacaabaa marka min asamaai hadda daruurihii baa loo jeedaa samana waxaa loo yidhi waayo de way kaa sarreeyaan marka waanzala waxa uu ka soo dejiyey rabbi min asamaa xagga sare oo daruurihiiya wuxuu ka soo dejiyey maa aabiyo oo faaraja waxa uu ku soo saaray rabbi bihi biyihi min asamaraat midhihii ayaa uu ku soo saaray risqan lakum xaal aydin yihiin arsaaqad aad quudanaysaan oo waxa weeyaan aad ku noolaanaysaan xaal aydin yihiin samaraadkaas falaa tajcaluu ha u yeelina lilah alla ha u yeelina andaada kuwa aad barbar dhigtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u yeelina walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin ilaahay wuxu dhigmaa inaanu jirin idinkoo og alla wuxu dhigmaa inaanu jirin ilaahay kuwa aad barbar dhigtaan ha u yeelina oo rabbi subxaanahu wa tacaala ka cabsada haadihi alaaya waxay tusinaysaa in yani rubuubiyadu had iyo jeer ay ka laazimayso cubuudiyada oo ka rabbiga kuwii waa ka xaqa ule inaad caabuddo oo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadkiiyo ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigii khalaqakum idin abuuray muxuu rabbi tilmaamay sabab alistixqaaq lilcibaada sababta ilaahay ku mutay cibaadada ayuu caddeeyey oo waa rabbinimada uu rabbi idin yahay uu idin abuuray ayuu ku mutay cibaadada marka maadaama uu yahay rabbigiinii idin khalqay isagaa cibaadadeenna xaq u leh dee isaga caabuda sidaas weeye waa sabab istixqaaq alcibaada waana aayaadka loo daliishado inay rubuubiyadu ka laazima cubuudiyadaniba inay rubuubiyada ka dhalanayso oo macnaha haddaad rabbinimada qirto aad ku khasban tahay uluuhiyadiina inaad qirto waayo caqli fiyow oo caafimaad qabaa odhan maayo ka i abuuray ee i arsaaqay ee rabbiga ii ah waxa weeyaan waa allah ka aan caabudayaana waa cid kale muxuu caqligu ku odhanayaa dee kii ku abuuray ee ku khalqay ee ku arsaaqay ee rabbiga ku ahaa dee isaga caabud soo ma oo isaga bari oo isaga tala saaro oo isaga ka gurmad iyo gargaar dalab saasuu ku odhanaya marka had iyo jeer qofka shirkiga ku dhacaa yacni khabal iyo nuqsaan caqligiina way ku jirtaa oo caqligiisu si saxa hadduu u fekerayo dee ilaahay kayrkii waxba kama doonteenba ilaahay cid aan ahayn waxbaba kama dalbeen qaala ibnu kaiir ibnu kaiir wuxuu yihi raximah llahu tacaala ilaahay u naxariistee alkhaaliqu ka abuuray lihaadihi tani alashyaai ee ashyaada ah hadday cirka tahay hadday dhulka tahay hadday cadeeda tahay hadday dayaxa tahay hadday daruuraha tahay hadday xidigaha tahay hadday badaha iyo buuraha tahay makhluuqaadkan oo dhan ka abuuray huwa isagu almustaxiqu waa ka mutaystee xaqa u leh lilcibaadati cibaadada aayaadkii aada arkaysay ayuu sheekhu soo daliiliyey haddana muxuu u daba dhigay qaala ibnu kaiir qaala allahu baa ka horreysaybe soo aayadduba kumay fileen limaada ya fahamkooda macnaha sheekhu wuxuu tilmaamayaa horta kow fahamkan inaanu keli ku ahayn soo ma oo dee salafkii iyo culimadii horeo dhami ay kula mid yihiin ilan qaar baa iska odhanaya isagaa uu horreeyey maxaa cabdiwahaab baa keenay soo qaar odhan maayaan marka wuxuu caddaynayaa fahamkani fahamkii culimadii hore inuu yahayoo aanu isagu gaar la ahayn had iyo jeerna marka aayaadka iyo nusuusta lasoo qaato waataynu hadda markii dhaweydna sheeganay ilan qaalo shaaficiyuba waa kii markii horena soo sheegay fahamka culimadana in la kaalmaysto la weheshado inay munaasab tahay waayo diinta fahamkooda iyaga cid walba uga awleysnaa marka had iyo jeer qofku daliilka uu daliishanayo fahamkii culimadana waa inuu ula socdo u weheshanayo oo waxshaad isagu uu ku yuhuu la yimid waa inaanay ahayn walidaalika waataynu hore u tilmaanay inay arkaanta diinteenna ka mid tahay alkitaabu wasunnatu calaa fahmi salafi saalix kitaabka qur-aankaa iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ah iyo labadaasoo loo fahmo o loo qaato dadkii wanaagsanaayee hore siday u qaateen waa saxaabtii taabiciintii atbaacu taabiciin iyo ciddii wanaagga ku raacday marka wuxuu yidhi sheekhu isagoo daliilkii qur'aaniga ahaa sheegay si uu inoogu caddeeyo inaanu arrintaa la keli ahayn ee culimmadoo dhamme ay kula mid tahay oo fahamkii culimmadana uu u weheshado ayaa waxa uu yidhi qaala ibnu kaiirin ibnu kaiirna wuxuu yidhi ibnu kaiirna waa cimaad diin abulfida ismaaciil ibnu cumar alqurashi adimishqi alxaafid almashhuur saaxibu tafsir wataariikh min talaamiidi sheekh alislaam ibnu taymiya waxa uu ka mid aha ardaydii sheekhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah waxaana la oobsaday sanata arbacin wa sabciina wa sabcumia toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar markay taariikhdii hijriyadu ahayd sanadkii toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatan ayaa la oofsaday marka qaala ibnu kaiir ibnu kaiir wuxuu yihi raximah llahu tacaala alkhaaliqu ka abuuray lihaadihi tani alashyaai ee ashyaadii huwa isagu almustaxiqu ka xaqa uleh mutaystay weeyaan lilcibaadati cibaadada waxaasoo makhluuqaad aynu soo tilmaanay ka abuuray ee khaaliqa u ihi dee cibaadadana isagaa xaq u leh oo yacni maaha arrin gar ah waxa weeyaan khaaliqa cibaadadii inta laga leexiyo meel kale in la dhigo waa dulmi dulmiga waxaa lagu fasiraa wadcu shay fii hayri mawdici shaygoo meeshiisi meelaan ahayn la dhigo dulmiga ugu weynee adduunyada ka dhacaana waa maxay in cibaadadu alla lahaa inta laga qaado cid kale la siiyo maxaa allow lahaa ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn ma yara waayo cibaadadu lahaa intaad ka qaadaad cid kale afka uga gelisa waa gardaro wallahu aclam